halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaali tobanka shan iyo labaatanka mitriban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo aad si toosa nooga dhageysanaysaan boggeena internetka oo ah v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo jimco ah bisha agoosto waa sanadka idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
maqaayadda gudaheeda ma uusan haysanin gudaha in umagu gelinin wuxuu joogay meesha isnaafka oo jak pointigii labaad oo maqaayadda asagoo gabbaad ka dhigtay caradii tuurkii meesha yaalay iyo ooy askarta difaaca ugu jireen
kaasi waxa uu ahaa doctor cabdirasaaq maxamed jimcaale oo ah milkiilaha maqaayadda banaadir biij oo xalay ay weerareen milishaad ka tirsan ururka al-shabaab waraysi ayaannu idinkaga haynaa qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mida saraakiil dhowr ah oo bom gacmeed lagu dhaawacay magaalada baardheere barnaamijkii umuuraha islaamka ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka ciidamada dowladda soomaaliya ayaa soo gebagabeeyey weerarkii socday weerarka ka dhacayay maqaayadda banaadir biij ee muqdisho abbaara saddexdii subaxnimo ee aroortii jimcaha xilliga magaalada muqdisho ugu yaraan shan ruux ayaa la sheegay inay ku dhinteen weerarkaasi oo kooxo ka tirsan al-shabaab ku qaadeen maqaayadda fiidkii khamiista halkaas oo markii hore weerarku ku bilowday gaari waxyaabaha qarxe laga soo buuxiyey oo ay daba socdeen rag hubaysan oo gudaha maqaayadda galay milkiilaha maqaayaddaasi doctor cabdirasaaq maxamed jimcaale ayaa v o a u sheegay in dadka dhintay ay laba shaqaalihiisa ahaayeen malishaadka goobta weerare ayaa la tilmaamay inay ilaa iyo saddex ruux gaarayeen wakaaladda wararka soomaalida sona ayaa ku warantay in ruux looga shakisan yahay raggii weerarka soo qaaday isagoo dhaawacii la qabtay haddana la daweynayo malishaadka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi
maleeshiyaadka kurdiyiinta iyo siiriyiinta ee maraykanku taageera ayaa sheegay inay dib uga guranayaan fariisimahoodii bariga webiga yufratis maalin kadib markii milatariga turkiga iyo dagaalyahano olog laha ay weerar ku soo qaadeen maleeshiyaadka kurdiyiinta ayaa indhawaalaba ahaa mid ay isku khilaafsanaayeen turkiga iyo maraykanka maraykanku waxa uu arkayay kurdiyiintu in ay yihiin isbahaysi saaxiib la ah gacanna ku siinaya dagaalka siiriya halka ay turkiguna u arkayeen koox argagixisaha oo xiriir la ligooni goosatada kurdiska haysiga uu maraykanku horkacaya ayaa sheegay in kurdiyiinta ay u dhaqaaqeen dhanka bari si ay isugu diyaariyaan xoreynta magaalada raqa ma cadda haddii dhammaan xoogaga kurdiyiinta ay ka baxayaan difaacooda iyo haddii kale halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington ciidamada ammaanka ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa goor dhoweyd soo afjaray weerar ay kooxda al-shabaab ku qaaday maqaayadda banaadir beach restaurant haddaba waryaheena axmed xasan colaad ayaa qadka si toosa ugu jira axmed waxaad nooga warantaa bal sida uu kusoo gabagaboobay weerarkii lagu qaaday maqaayadda banaadir beach
falastiinay aadaa u mahadsan tahay iminka waxaan ku suganahay halkii weerarka lagu soo qaaday baarkii banaadir beach ee deegaanka liido degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho markii aan soo gaaray saatay aroornimadii hore waxaan indhahayga ay qabanayeen burbur soo gaaray baarka baarka ayaan gudaha u galay waxaan ku arkay ilaa laba qofood oo meyda oo lay sheegay inay ahaayeen raggii weerarka soo qaaday inkastoo dadkii rayidka ahaa meesha wax ku noqday aroortii hore laga qaaday oo guud ahaan la sheegay dadka meesha ku dhintay ilaa sideed qofood inay kor ay u dhaafayeen halkan hadda waxaa isu yimid dadweyne fara badan oo dadkooda raadinaya ama dad ka maqan baadi joogaya xalay xilligii dambe saacaddu markay ahayd magaalada muqdisho saddexdii haadiinimo xilliga muqdisho ayaa howlgalka uu soo gabagaboobay marka falastiinay weerarkani wuxuu ku bilowday gaari laga soo buuxiyo waxyaabaha qarxa oo haddaba horteyda ka muuqda marka gudaha waxaa lay sheegay laba inay galeen oo ilaa xalay ilaa xilligii dambe ay maaragtay weerarku uu socday oo gudaha ay ka dagaalamayeen dad rayidana meesha ay ku jireen in badanna laga badbaadiyey marka hadda jawigu dad fara badan ayaa halkan isku yimid oo dadkeeda baadajoogaya xaaladdu marka iminka waa mid iska degan inkastoo dad murugeysanaa halkan aan ku arkay oo dadkeeda ka maqan yihiin dhaawacyo fara badan ayaa jiray oo ambalaasyadu ay qaadeen oo tiri ahaan ilaa hadda aanan sheegi karin laakiin dhimashada waxaa lii xaqiijiyey ilaa sideed qofood inay halkan ku dhimatay oo kamid ahaa daktar ka howlgala magaalada muqdisho colaad ma la sheega marka dowladda ma ka hadashay oo war rasmiya ma ka soo saartay qaabkii weerarkaasi oo u dhacay iyo sida ay usoo gabagabeeyeen iyo khasaaraha naf iyo maalbale ee uu sabay
dowladda ilaa hadda kamaysan hadlin qaabka howlgalkan ay usoo gabagabeeyeen laakiin waxaa jirta in maaragtay qaar kamida dowladda ama xubno kamida ay halkaan yimideen ay arkeen laakiin wax hadal oo saxaafadda ilaa hadda la siiye ma jirto saxaafadda intooda badan halkaan ay hadda ku kulaysan yihiin wax waroo dowladda ay kasoo saartay telekoobka dadka halkaan wax ku noqdayna ma jiraan iyo dhaawac ahaan laakiin howlgalkani sida aan maaragtay la soconay ilaa xalay ilaa saakay saddexdii habeennimo oo xilliga magaalada muqdisho wakti dambe aheyd ayaa howlgalkani soo gabagaboobay marka meesha wax ka dhaceen baarkan banaadir beach wuxuu ahaa baar inta badan ay isugu yimaadaan dadka dhalinyarada ah ee qaybaha kala duwan ee muqdisho ay usoo caawiys tagaan halkaan qaxwo usoo doontaan jaraab kala duwan ee halkaan ay ka cabaan ilaa habeenkii ay siidnimo ay ku gaaraan marka waxay ahayd meel dhalinyaradu inta badan ay isku arkaan hablo iyo dhal iyo wiilalba intaba marka baarkii qayb kamida wuu gubtay kadib markii madaafiic iyo rasaas intii laisweegaarsanaya ay ku dhaceen marka falastinay waxaad dareemaysaa in maaragtay dhibaato badan halkaan ay ka dhacday xalay aada u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa wariyaheena magaalada muqdisho axmed xasan colaad oo qadka si toosa iigu waramayey haddaba kordhow waxaynu waraysanay milkiilaha maqaayadda banaadir beach restaurant doctor cabdirasaaq maxamed jimcaale waxaana ugu horeyn waryahayaga falastiin axmed iimaan ay weydiisay sida uu weerarku ku bilowday
waxay kow uu ka bilowda qaraxa hotel aniga ii jiro boqol mitir qaraxii markuu dhacay ayaa maqaayad waxay ku jiray ay hal mar hotelka istaageen ay waxay bilaabeen inay inay yaacaan oo isdardaraan yaacidda is yaacayeen ayaa sida hadda aan aragnay hal nin ayaa kusoo dhex dhuuntay maqaayadda dhexdeeda dabeetana wuxuu bilaabay inuu dadkii rasaas oo quro dadkii ay yaaci yaacayeen banaanka usoo yaacayeen askarkii kaleeto banaanka joogta ay kana xabad isfureen waktigii ciduu ka dhamaaday allah allah uga xariisto waxay ahaayeen shan qofood saaxiibkay iyo afar qofood oo shaqaale dhexdooda shaqaalahayga ah iyo hal qof oo askarkayga ah ayaa intaas ku geeriyootay hadda marka dadkii rayidka ahaa oo maqaayadda joogay wax dhibaataa sooma gaarin maya wixii derbiyada ka booday iyo wixii dhacwada dardarka ay ka qayb galay unbaa wax ku gaareen marka dhimashada guud hadda waa ilaa iyo shan qof ha shan qofood waay marka wakti dheer uu qaatay in la nadiifiyo oo ay ciidamada ammaanku la wareegaan maqaayadda maxaa keenay in muddadaas ay qaadato saacadahaas badan haddii hal qof uu ahaa maqaayadda maqaayadda gudaheeda ma uusan haysanin gudaha inuu mau gelinin wuxuu joogay meesha staffka oo jack pointigii labaad oo maqaayadda isagoo gabbaad ka dhigtay caradii tuurkii meesha yaalay iyo ay askarta difaaca ugu jireen waxay geli waayeen in ay ilaa aan aniga ugu imaado oo aan u sheego exidyada oo laga geli karo maqaayadda dabeetana waxaa u sahlanaatay inay meeshaas ka galaan wuxuu dabada la galay qolkii stoorka stoorada la galay oo ilaa oo meeshiisa lagu gubay marka khasaaraha maqaayadda soo gaaray intee buu la egyahay
maqaayadda waxa gudaha joogo banaanka maahayna gudaha wax khasaara oo soo gaara ma jiro waxaa idiin dhowaa hotel kale oo isna uu qaraxu ka dhacay isaga waxa khasaarahoo soo gaara ma jiraan maya qaraxa banaanka waa ganjeelka u buuq ekaa
waxaa la sheegay in maqaayadaada iyo hoteelkuba ay ku yaalaan meel ku dhow safaaradda turkiga waa sida iyada wax ma gaareen safaaradda turkiga waxba ma gaarin laakiin dadkii markay farxdeen bay xabad ku bilaabeen mataante dadka rayidka ahaa ha dadka rayidka oo farxday markii ay qaraxa maqleen soddontan xabad ay ku bilaabay marka dad xabadahaas ku dhinta ma jiraan dad xabadaha oo ay waxgaarsiiyeen waxa ay ilaa soo ay hadda lama kala garan karo koley ee, ee, ciidamada nabad sugidda ayaa ogaa doona qaabka ay wax u dhaceen oo dadka intooda badan banaanka ku dileen baarkinkay ku dileen marka goorma isleeda maqaayadaada dib waa u howl bilaabi kartaa wallahi taas waxay noqonaysaa koley tomorrow sida caadada ahaa jirtay hadda kahor marka liiba la galay beli way qaadatay hadda inay dib u- usoo noolaato haddana marka maqaayaddu maxay ahayd een, maqaayaddu marka maxay ahayd yaase isugu imaan jiray waxaa isku imaan jiray dhalinyarada iyo dadka diasporada la dhahayo
kaasi waxa uu ahaa milkiilaha maqaayadda banaadir beach restaurant doctor cabdirasaaq maxamed jimcaale wuxuuna la hadlayay falastiin axmed iimaan
kooxo hubaysan ayaa xalay weerar loo malaynayo inuu ahaa bamgacmeed ku qaaday saraakiil ka tirsan maamulka degmada baardheere ee gobolka gado halkaasi oo ay ku dhaawacmeen in ku dhow toban ruux oo uu ku jiro gudoomiyihii degmada baardheere cabdulaahi nuur xasan iyo xoghayihii amniga degmada qadar maxamuud xareed oo nairobi jooga ayaa qadka telefoonka ku weydiiyey bal sida ay wax u dhaceen gudoomiyaha maxkamadda degmada baardheere ibraahim daahir shacbaan
abaarihii halkii saac oo habeennimo ama toddobadii aroo- macnaha habeennimo yaa waxaa ka dhacday degmada bahar dheere xoogaa dhibaato shil ama garas qarax baa ka dhacay qaraxaas oo ahaa mid sababay dhaawac aada u badan dhaawacaas markaa xagga shacabka iyo xagga ciidanka ama rag madaxa ayuu soo gaaray gaar ahaan sida gudoomiyaha degmada baar dheere cabdullaahi nuur xasan ay- ay arrintaas dhacdadaas hadda wax dhintayna ma jiraan Ah, xogeyaha ammaanka degmadana waxbaa ka soo gaaray Eh, insha allahu tacaala kolley arrintaas marka raggu aan badnayn ayay ahaayeen gudoomiyaha la socday hadda ciidamo dhanbay u badnaayeen hadda la socdayna waxaa kamid ahaa xogeyaha arrimaha nabadgelyada waa ku jiray waana fiican yahay isaga laftiisa alxamdulilah ogaa dhaawacyo culculusna waa jiraan laakiin alxamdulilah rabbilcaalamiin gudoomiyahan hadda wuu fiican yahay ragga kaleo hadda saraakiishaha ama eh, madaxda hore la socdayna way fiican yihiin xoogaa rag askar ah xoogaa dhaawacooda uu culus yahay alxamdulilah rabbilcaalamiin rag shacab oo hadda dad shacab oo hadda aanan iftirsagooda hayninna waa nolosheeda waa gartay marka tirada khasaaraha dhaawaca ee qaraxa ka dhashay waa imisa sugeyn ley hadda waa rag adigu waa rag soodaneeyaha marka hadda lasu gegeeyo maadaama oo hadda aanan ka warramin dadka shacabka ahaa intay hadda dhan yihiin laakiinse hadda intaan ka warqabo waa un rag sagaal iyo adigu sideed meelahaas waa gartay wax dhimashaha ma jirtaa maya maya dhimasho ma jirto alxamdulilah adu gudoomiyaha iyo raggii saraakiisha oo la socdayna hadda way fiican yihiin isbitaalka ay ku jiraan alxamdulilah waa aaday u fiican yihiin waa dad hadda waxaa weeye arrintooda ay ugu nasita qaraxan marka ka dhacay baardheera xalay fiidkii waa qarax noocee ah bal haddii aad sharaxaad ka bixis ma bamba ma miino meel lagu aasay oo madaxda loo dhigayba waa qarax ceenke kale arrintaas hadda baaritaankeeda hadda wuu dhiman yahay sidii hadda marka hadda la sheegayo inta badan anigu hadda meeshaas hadda ma aanan joogin balse sidii hadda la ii sheegay eh, inta badan waxaa la leeyahay waa miino may eh, waa bambe lasoo tuuray hadow magaalada labadan bilood ama saddexdan bilood oo dambe aad ayay u fiicneyd eh, ciidamada ammaanka ee degmada aad ayay macnaha waxaa weye ammaankeeda u sugeen waayna fiicneed alxamdulilahi rabbilcaalamiin hadda meel miino la dhigi karo ama meel miino lagu xarayn karo ma ahayn shaarica degmada baar dheer ayay ahayd arrintaas marka anagu waxaan isleenahay markaas waa mamo meel mugdi ah laga soo tuuray sidaas baan hadda isleenahay xaggee weeye meesha uu ka dhacay ama lagu beegsaday madaxda baardheere haddii aad tilmaan ka bixis waa isla degmada baar dheere gaar ahaan shaarica degmada baar dheere masaajidka cali bin cali wey waa gartay madaxda ay dhaawacu ka soo gaaray qaraxa oo uu ka mid yahay gudoomiyaha degmada dhaawacoodu waa sidee alxamdulilah aniga waa fiican yahay waa fiican yahay dhaawaca madaxda aada u fiican yahay isagana wax yar ayaa soo gaaray wuuna fiican yahay yani cisbitaalka ayaa ku booqday xalay wuuna fiicnaa alxamdulilah kulley hadda wuu kasoo raysanayaa ilaahay hadiiyo shacabka ay waxyeelada ka soo gaadha ama dhaawaca maxaa ka og tihiin tiro ahaan adigu laba ruux hadda waa la ii sheegay insha allahu tacaala kulley waxaan xaqiijin xaqiijin doonaa haddii ilaah yidhaahdo wixii hadda subaxnimadan ah kulley dadka dee shacabkii markaas habeennimo ay ahayd eh, waa la kala tagay oo nin walba waxaa gurigiisa ayaa loo qaaday dad culculus oo hadda markaas anigii hadda noola keenay oo dadkaana culus oo markaas cusbitaalka hadda noogula keenay oo sidaas ah ma aanan arkin oo ma jirin balse rag dhaawaca waa noola sheegay waana soo xaqiijin doonaa insha allahu tacaala wixii hadda ka dambeeya hadda xaaladda baardheere waa si xusa saameyn ku yeeshay qaraxan bam ee dhaqdhaqaaqii iyo ganacsigii magaalada dee xilliga habeynimo ay ahayd xilli hoyaad ay ahayd marka hadee waad garan kartaa oo dadkii asagoo hoyanaya yaa qarax uu dhacay taa lama dhihi karo marka waxba ka saameeyey saameynta marka waxay noqon kartaa ama maalin ama saddex maalin ama laba maalin ayay saameyn noqon kartaa ma saameyn doontaan leenahay ma saameyn doonto arrintaas marka nimankaas oo nabadiidka arrimaha ay ka samayn jireen weeye ma saameyn doontaan leenahay hawshana sidii caadigeedun bay u soconaysaa insha allahu tacaala
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington codkii ugu dambeeya aad maqlayseenna waxau ahaa cabdulaahi nuur xasan oo raallahada dhegeysta wuxuu ahaa ibraahim daahir shacbaan gudoomiyaha maxkamadda degmada baardheere waryaheena qadar maxamuud xareed ayuu u waramayey jamaal haye maxaa noo xiga balsiinay jimco wanaagsan ayaan dhegeystayaasha markaan leenahay waxaan usoo qabanaynaa barnaamijkii umuuraha islaamka oo xiliyadan oo kale ay dhegeysan jireen xuseen barre aadan ayaana la diyaara
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka dadka muslimiinta ayaa isku diyaarinaya xajka iyada oo durtaba ay boqortooyada sacuudiga gaadheen xujaaj tiro badan xujaajta soomaalida ah ayaa intoodii hore ay gaadheen dhulka barakaysan waxaana faahfaahin ka bixinaya axmed aadan dagaal oo ka mid ah dadka ka shaqeeya adeega xujaajta kuna sugan xaramka xujaydu aad iyo aad bay u fiican yihiin nabadqab bay imika ku soo gaadheen iminka xujayda maka ku sugan waxa weeyaan sideed boqol iyo sagaal iyo toddobaatan xaaji baa ku sugan saddex boqol oo xaajina hadda khadka kusoo jiraano madiina ay kasoo socdaan aad iyo aad ba xaaladooda caafimaad u sareysaa wax dhibaataa ama muxuu ahay xanuunana haba yaraatee alxamdulilah ma jiraan way nabad qabaan way cumreysteen hoteeladii loogu talagalay bay degan yihiin xajkaanay sugayaan alxamdulilah ilahay caafimaad qabha ku gaarsiiya tirada guude xujaydu waxa weeyaan toddoba kun afar boqol iyo konton xaaji oy weliba naga maqan tahay boqolkiiba soddonkii la dhimay afar sannadood ka hor la dhimay iyadoo loo dhimay xajka xaramka iyadoo la waasicinayo oo xaramka la dhisayo ayaa boqolkiiba soddonna laga gooyey markii hore waxay sagaal kun iyo iyo sideed boqol oo xaaji ayayn koota soomaalida u lahayd marka toddoba kun iyo afar boqol oo xaaji baa ilaa hadda soomaalidu leedahay intaasa insha allahu tacala ay gaadhayaan hadda ofiisayaasha hele gudashada waajibaadka xajka ayaa la filayaa inay sanadkan malaayiin xujaaj ah isugu yimaadaan dhulka barakaysan waxaana xajka sanadkani uu kusoo beegmayaa iyada oo dhowaan markii ugu horreysay weerar argagixiso lala beegsaday qabriga nebiga caleyhi salaatu wasalaam sidoo kalena dalka sacuudiga ay ka dhaceen weeraro argagixiso oo kala duwan waxaana jira taxadir laga qabo cudurrada faafa hase haatee dowladda sacuudiga ayaa arrimahaasi diyaargarow dheeraada u samaysay sanadkan aad iyo aad bay xaaladda loo adkeeyey oo loo diyaargareeyey hadday tahay xagga mashaacirta miina iyo musdalife iyo carafa hadday tahay xarameynka gudihiisa xaramka ammaankiisa aada loo adkeeyey oo waad ka warhaysaa wixii kawar ka dhacay ramadaantii masaajidka madiina ammaanka labada masjid ee xaramka iyo madiina ayaa la xoojiyey dhammaan ciidamada quwaat alamn alxarameyn la yidhaahdo ammaanka xarameynka iyo qabriga nebiga sala allahu alay slam ilaaliya ayaa aada loo kordhiyey oo la gaadhsiiyey saddex iyo toban kun oo askar iyo mxuaha dubaad iskugu jira ayaa la gaadhsiiyey ciidamadii mashaacirta ka shaqeynayay ee ahaa kontonka kun ee askari kor baa loo qaaday iyagana toddobaatan kun oo ciidana laga dhigay oo ilaalinaya ammaanka muxuu ahaye mashaacirta mashaacirta waa waa mine iyo musdalif iyo carafa inta ayaamta ayaamaha xajka lagu jiro dhanka caafimaadka aad iyo aad baa loo xoojiyey oo lagu dadaalay xaaji walbaaba inuu qaato iraabka ka hortaga ah ee xanuunada cuduradan samankan jira waxaa aad iyo aad iyagana muxuu ahay loo diyaar gareeyey dhammaan khadamaadka gaarka ah dadka qabanaya muwaasasooyinkii shirkadihii sida caadiga u shaqeynayey shaqaalihii diyaar gareynayey cimaaradihii laga shaqeynayey wadooyinkii iyo taraafikadii dhammaan maka howlgal buuxa oo sare oo aada iyo aada loo adkeeyey oo emergencyga aada loo qaaday ayaa lagu diyaar garooday sanadkan dhowrkii sane ee lasoo dhaafay waxaa xaramka maka ka socday dhisme iyo ballaadhin lagu waday taasi oo keentay in hoos loo dhigo tirada xujaajta ee ka imanaysa dal kasta oo muslima iyada oo sanadkii horena isjiirjiir ka dhacay xajka ay dad badan ku dhinteen sida uu faahfaahinayo axmed aadan dagaal xujayda waa tii la dhimay boqolkiiba soddon waxa loo dhimana waxay ahayd dhismaha ku socday masjidal xaraamka sababtoo ah waxaa kala go-naa dawaafkii dabaqa labaad iyo dabaqa saddexaad dadkii ka dawaafaya baa kala go-naa dawaaf temporariyo bridge ayaa laga sameeyey kacbada hareeraheeda alxamdulilah wuxuu soo afma- afmeermay ramadaan ka hor oo masaajidkii oo dhan lama dhamaystiray dhismihiisii ilaa dhismo naashnaasho hadda socda mooyaane laakiin dhismihii saddexdii dabaqba hadda si toosa ayay iskugu xidhan yihiin iyadoo la kordhin lahaa sanadkan barnaamijkii la dhigay uu ahaa in sanadkan dib loo kordhiyo boqolkiiba soddonkii dowlad walba loogu daro weliba boqolkiiba labaatan kalena lagu siyaadiyo ayaa waxa dhacday sanadkii dhawaatada qadarka ilaahay waatii jamaraadka agtiisa cidhiidhiga shaarica boqol iyo muxuu ahaye afar shaarica lena shaarica alcarab ay dhimashadu ka dhacday dadka muxuaha tirada badan ay ku dhinteen sidaa daraaddeed waa la hakiyey oo xujayadii lama kordhin si wax looga qabto eh, muxuu ahaye dariiqa tegaya dariiqyada tegaya eh, muxuu ahaye in jamaraadka waxa la waasiciyey dhammaan qiimadihii u dhowaa jamaraadka oo dhan qiimadaha la odhan jiray c i b da la odhan jiray ama khadamaat alkhaasa la odhan jiray ayaa la waasiciyey wadooyin saaxaada baa lagu kordhiyey dariiqyadii ahaa muxuu ahaye in afartanka mitir dhammaantood wa- waxaa laga dhigay siddeetan mitir baa laga dhigay laba laab baa lagu waasiciyey sanadkan xooga ugu badan dowladda sacuudiga waxay ku bixisay waxa weeyaan waa mina amba jamaraadka agtiisa weeyaan
intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu idin barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadka tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
xuseen barre aadan iyo umuurihii islaamkaanu intaasi ku dhaafno markana ciyaarihii iyo jamaal axmed cismaan
haddii aan dhegaystayaal ku horeyno golwadihii hore ee naadiga barcelona claudio bravo ayaa ugu wareegay naadiga kubadda cagta manchester city adduun gaaraya milyan oo lacagta ganiga starliinka ahi iyadoo isla mar ahaantaasina uu saxiixay heshiis ilaa iyo afar sano gaaraya waxaa la rajaynayaa inuu noqdo golwadahaasi jirka waddanka jile u dhashay dooqa koowaad ee tababare pep guardiola isagoo ka hormari doona golwadayaasha ingiriiska iyo argentina u kala dhashay ee joe hart iyo willi caballero naadiga barcelona oo claudio bravo uu ka tagay ayaa waxay durbaba la soo wareegtay golwadaha waddanka holland u dhashay ee naadiga kubadda cagta ajax amsterdam u ciyaaraya jasper calison naadiga kubadda cagta ee ajaxna waxa ayana la soo wareegtay golwadihii naadiga newcastle tim crowl arsenal ayaa waxa ay ogolaatay inay bixiso adduun lacageed oo gaaraya milyan oo lacagta ganiga starliinka si ay u hesho ciyaaryahan lucas perez iyadoo sidoo kalena milyan oo ganiga starliinka ay ku doonayso ciyaaryahanka shakadran mustafi labada kooxood ee deportivo la karoonye arsenal ayaa waxa ay isku raaceen in lucas perez uu ku biiro naadiga kubadda cagta ee arsenal ciyaaryahankaasi weerarka ka ciyaara ee lucas perez iyadoo sidoo kalena ciyaaryahanka daafaca naadiga valencia shekadran mustafi uu si weyn ugu dhow yahay in naadiga kubadda cagta ee arsenal uu ku biiro lucas oo isbeen u dhashay oo jira ayaa waxa uu gool u dhaliyay naadiga kubadda cagta ee deportivo la karonya kulan oo u ciyaaray naadigaasi waxaana la rajaynayaa in labada kooxood heshiiskaasi ay dhowaan soo afjaraan dhinaca kale waxaa sameeyey isku aadka champions leaguea iyadoo naadiga kubadda cagta barcelona iyo manchester city ay mar kale fooda isdari doonaan waxaana tababare pep guardiola oo markii ugu horreysay naadiga city uu hogaaminayo uu aadi doonaa gegada camnu stadium isagoo hogaaminaya naadiga kubadda cagta manchester city hore ayaa pep guardiola isagoo naadiga kubadda cagta bayan munich hogaaminaya waxa uu ka hor yimid naadiga kubadda cagta ee barcelona oo xilli ciyaareedkiisii ugu badnaa ee naadigaasi kusoo qaatay sidoo kalena ka mid noqday tababarayaashii ugu guulasha wanaagsanaa ee taariikhda naadiga barcelona soo mara xilli ciyaareedyadii naadigaasi uu isagu leelin jiray gruupka c ayaa barcelona iyo manchester city ku wada jira waxaana sidoo kale labada kooxeed kale ee gruupkaasi ku heliya ay yihiin borussia monchengladbach iyo naadiga celtic ee scotland gruupka e waxaa ku wada jira naadiyada paris saint germany oo faransiisa arsenal oo england ah fc basel oo switzerland ah iyo lodogorets oo bulgaria ah gruupka b benfica oo portugal ah napoli oo italia jenem kiev oo ukraine iyo besiktas oo turkiga ayaa ku wada jira halka gruupka dna ay ku wada jiraan bayan munich oo germany atletico madrid oo spain ah b s v eindhoven oo holland ah iyo rostov oo russia ah gruupka e csk moscow oo ruushka ah ayaa waxaa gruupkaasi kula jira bayn leverkusen oo germany ah tottenham oo ingiriiska iyo monaco oo faransiis ah gruupka f real madrid oo horyaalkan difaacanaysa ayaa waxaa kula jira brussia dortmund oo germany ah sporting lisbon oo portugal ah iyo league warsow oo poland ah gruupka g ayaa leicester city oo horyaalka ingiriiska sanadkii lagaga soo gudbay ku guulaysatay waxaa kula jira naadiga f c borto oo portugal ah club bruge oo belgium ah f c copenhagen oo waddanka denmark ah gruupka h naadiga juventus oo seeriyaada dalka talyaaniga ku guulaysatay xilligii laga soo gudbay ayaa waxaa kula jira naadiga f c sevilla oo spain ah lyon oo faransiisa dinamo zagreb oo croatia kulanka ugu horreeya waxaa la dheeli doonaa ee lugta koowaad sebtembar keeda iyo afar tobankeeda iyadoo faynalahana lagu qaban doono cardiff saddexda juun sanadka soo socda dhegaystayaal xubintii cayaarahan halkaa inoo joogto
jamaal axmed cismaan iyo ciyaarihaanu intaasi ku dhaafnahay jamaal aan kugu soo celiyo maxaa noo xiga farsiinay ee dhegeystayaasha waxaan usoo qabanayaa markaan hees oo aan filayo inay ka wada heli doonaan xasan aadan samater ayaa ku luuqaya waxaana la yidhaahdaa godobteeda lacarow
anago hareenkaiyo gocashada madaayo meel ay ku geysaba godobteeda lacarow codka macaanee xasan aadan samatar idaacaddeenii aroornimo ayuu gabagabo u ahaa waa jamaal iyo falastiinoo idinleh nabadgelyo